أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة بالصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عبرا فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا waa tahay dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah hayaal furqaan meel weliba oo aad joogtaan iyo si kasta uu maqalkeena idinku soo gaarayo waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markanna waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaatan iyo saddexaad ee kitaabka bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh cabdiweli ee aan ka wada faa'iidaysano darsiga ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرا
الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku joojirnay kitaabkaynii bisiyaami tartakhi akhlaaquna soonka ayaa waxaan ku koobcinaynaa dabeecadayna xalaqadan waa xalaqadii labaatan iyo saddexaad weeye wuxuu ka bilaabanayaa akhlaaqunaa maca alfuqaraa dabeecadda nagala raba inaan kula dhaqanno dadka masaakiinta ee fuqarada en waxba haysanin farad allaahu sawma ramadaan ilaahay wuxuu farad yeelay soonka bisha ramadaan lixikamin cadiima xigmad weynin badan baa ilaahay saa ugu faral yeelay iyo wa maqaasida nabiila iyo ujeeddooyin wanaagsan oo aad u qurux badan wa min daalika waxaana ka mid ah naylu martabati ataqwa in la gaaro darajada alla ka cabsiga kamaa qaala subxaanahu siduu eebba yidhi markuu aayadda wujuubka ka hadlahayay soonka waajibnimadiisa yaa ayuha aladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyeenu kutiba waa la waajib yeelay calaykum korkiinna assiyaamu soonkii baa la faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii ummadihii idinka horreeyey loogu waajib yeelay baa soonka alla idinkugu waajib yeelay lacallakum tattaquuna waxaad mudantii inaad allaha ka baqdaan qaala alimaamu sacdiy wuxuu yidhi fii tafsiirihi lihaadihi alaaya aayadda asaga isagoo tilmaamaya fasirkeeda fa ina asiyaama min akbari asbaabi taqwa wuxuu yidhi soonku sababyaasha kuwooda ugu weyn ee allakacabsiga laga helo ayuu ka mid yahay uma dakara wuxuu sheegay bacda macaani taqwa macaanida allakacabsiga ay leedahay fi siyaami soonka dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi wa minhaa waxaa ka mid a anna alghaniya qofka maalqabeenka ah ee hantida u saaxiibka ah idaa daaqa hadduu dhadhamiyo alama aljuuci gaajada xanuunkeeda wajaba lahu waxaa u waajibaysa daalika arrintaa ay ku waajibinaysa asaga muwaasaatu alfuqaraa in la sabar siiyo dadka fuqarada ah almucadamiina ee haddana wax waayey kuwa waxba aanan haysanin ee masaakiinta ah in la sabar siiyey ku waajibinaysaa ilaan baahi buu dhadhamiyey wa haadaa arrintanna min khisaali taqwa waxay ka mid tahay qasladaha alla kacabsiga mid ka mida weeye qofku inuu yani qaslad uu helo oo alla kacabsiya taas mid ka mida weeye akhi saa'im walaalkayga saa'imkee soomanow inna asiyaama soonku laftatun milicsi weye xaaniyatun oo jilcan soonku waa milicsi jilcan wayadun raqiiqa iyo gacan jilcan weeye taasoo tamsaxu aad masaxayso damacaat alfuqaraa dadka fuqarada ah ilinta ka daadanayso ayaad ku masaxaysaa oo iska isticaara ereyada uu shiiqu adeegsanahayo iyo walmuxtaajiina kuwa baahoon alladiina kuwaasoo anaaqa alfaqra fakhriga uu fariisiyey birakaabihim safaradoodii buu fariisiyey baahi darteed la safar la'yihiin oo wa nasala dega bidiyaarihim aqalladoodiina waa dega safarna ma geli karaan baahi darteed bay la fadhiisteen guryahoodiina waa degye baahi baa degtay fa cadahum binaabahu markaasuu wuxuu qaniinahayaa kii faqiirka ahaa fartiisuu qaniinahayaa wa awjacahum waxaana xunuunjiyey bikullan bihi dhammaantood haddiiba kullan la yidhaahdana daal baa xanuunjiya iyaga oo dhan ilaan baahida baa ku xambaartay bikullan in la yidhaah bihi gaajadii baa xanuunjisay ayagii oo dhan faqaasuu waxay qadareenoo qiyaaseen al amrayni laba amar wa axaatad waxaa hareeraysay bihim ayaga adduyuunu deyn baa hareeraysay oo deen baa lagu yeeshay fii kulli xiinin wakhti kasta deen baa koobta faxaajatuhum baahidooda cadiimatun tu weyn weeye baahidooda aad bay u weynin badanta wa masaa'ibuhum aliima masaa'ibta iyo imtixaanka heestana tu xanuun badan weeye fahaa huwa ramadaan marka waa kanaa bishii ramadaan qad adalla biljuudi waalixsaani qad adalla ku soo hareeyey biljuudi deeqsinimo ayuu dadka ku soo hareeyey iyo walixsaani samafalnimo iyo wasadaqaati deeqbixin iyo walkhayraati wanaagyaal ayuu har nooga dhigay bisha ramadaan ilan bil khayr la baxsho weeye qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi radia allaahu canhu kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala aleh wasalama ammaan iyo nabadgelya nebiga ilaahay allaha yeelay wuxuu ahaa ajwadunnaasi dadka midka ugu deeqbixin badan buu ahaa wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan xilliguu wax ugu bixin jirayna waxay ahaaday bisha ramadaan ee barakaysan ayuu nebigu waxbixinta aad ugu dadaali jiray bukhaariya muslim baa xadiiskaa wariyey taana marka waxay tusin maadaama ayna soo hoosaysay bishii barakeysneed deeqsinimo iyo samafal iyo sadaqaad inaan la baxna iyo khayraad nebiguna uu ahaa dadka midka ugu waxbixin badan xilliguu ugu waxbixin badan yahayna ay ahayd bisha barakaysan ee ramadaan inaan nebiga qudwa xasana uu noo noqdo oo aan rasuulka ilaahay ku dayanno akhi saa'im marka walaalkayga soomano tacalam aljuuda waalixsaan baro deeqbixinta iyo samafalka baro waa la bartaa min madarasati ramadaan ka baro dugsiga ramadaanka ka baro ilaa hadda ramadaan baan ku jirnaa fa inna fi ljannati waxaa ahaaday khurufan qol baa ahaaday yaraa daahiruhaa min baatiniha ama yuraa la arkahaya daahiruhaa min baatiniha waxaa laga dhex arkahayaa gudihiisa fowqa marka la fiirsho guriga soo u dhaldhalaalahayo u birbirqahayo haweenka xuralceynta baa la yidhi min waraa'i laxmi baa laga arkahayaa dhuuxooda haddana gurigiina waa sida gurigii oo dhan waa wada dhalo waa wada miraayo yuraa daahiruhaa bannaanka waxaa laga arkaa min baatinihaa gudihiisa wa baatinuhaa guduhuna min daahirihaa bannaanka laga arkahaya acaddaha allaahu ilaahay jannada guryaha ku yaalla wuxuu u diyaarsha liman ataaba alkalaama qofka hadalka wanaajiya oo hadalxumada iska ilaalsha wa adcimu atacaama cunnadana quudiya masaakiinta iyo danyarta wasallaa billeyli waannaasu niyaamun habeenkiina salaatuleelka dukada dadku marka ay hurdahayaan xadiiskaana imaamu tirmidi iyo keyrkii baa warinaya bisanadin xasan buu ku warinayaa saxiixu ljaamicu saqiirkana yacni xasan buu uga dhigaa sheikhu lalbaani xadiiskaana waa min xadiisi cali bni abi aalib cali baa warinahaya wuxuu tusinahayaa marka in la quudiyo danyarta iyo masaakiinta habeenkina qiyaamulaalka loo istaaga hadalkana la wanaajiyo walyakun ha ahaada ixsaanuka lilfaqiiri midka aan waxba haysan samafalka aad u gelaysid ixsaanun samafal ha ahaado min hayrin mannin adigoon abaal sheeganaynin galad sheegasho la'aan manniga lama ogolo markii aad wax qabanaysid inaad abaal sheegato lama rabo kuna abaal sheegato qofka aad wax u gelaysid min hayri mannin baa la raba walaa adan iyo dhibla'aan walaa takabburin isla weynin la'aan walaa tacaalin isisaramarid la'aan walaa ihaanatin lahu inaad liiddood ihaanaysata la'aanteed walisdiraa'in iyo fududaysi la'aan miskiinkan aad sahlato wala ixtiqaarin iyo xaqirid la'aan isdiraarka iyo ixtiqaarkuna marka qaar isku macnaa laga dhigaa laakiin waa kala gedinaynaa isdiraa'un layidhaha fududaysi miskiinkiiba aad fududaysato wala ixtiqaarin iyo xaqirid wala istisqaarin yaraysi aadba yaraysataba ninkii miskiinka ah ha yeelin ixsaanuka ha noqdo intaasoo shay inaadan dhimin dadka isla weynaanin isla saramarin ihaanaynin fududaysanin xaqirin yaraysanin kamaa qaala subxaanahu siduu eebba yiri eebba hufnaaye yaa ayuha aladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyeenu laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum deeqyaalaha aad sadaqaysanaysaan bilmanni abaal sheegad sababtaan maalin hebel wax ku siiye oo maalin hebel ku siiye oo maalin hebel ku siiye dadkii aad ku galad sheegato iyo waladaa inaad ku dhibto oo aad ku tafaaqurto tiraa xabadkaada halownu la egyahe oo adiga maalin kasta dawarsanaya waa kusawada waxna weydiinahaye dadkii baad dhibaysaa waxna waa bixinaysaa qowlun macruufun khayru min sadaqa hadalka wanaagsana waxaa ka fiican inaad wax bixiso sadaqadaasu weliba dadka aad ku dhibaysa yatbacuhaa adan dhib aad raacinaysa lama ogola marka waxaad bixisa inaad ka dabaganu nocdo kaladii kii oo kale yunfiqu bixinaya maalahu xoolihiisa muxuu u bixinayaa ri'aa'a annaasi dadka inuu is aragsiiyo waa muraa'i weyn waxna waa ka baxeen ajirka aakhirana waa weynaya walaa yu'minu man rumaysna billaahi eebbe iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamoo dambaysa suuratulbaqari aayadda ku jirta fa akhbara allaahu alla wuxuu sheegaa anna almanna galladaysuga cala alfakiiri kan baahoonin waxba haysanin oo la galladaysto wa adiyatahu in lagu dhibo asagana bilqowli oraah iyo awilficli ficilkaada aad ku dhibto yubtilu sadaqa sadaqada waa kaa burinaysaa sead ficilka ugu dhibaysaa markuu kuu yimaadana waad aflagaadeen markuu kaa tagana dadkaad u inshaariyo indhahaad ugu taagtaagiyo gacmahaad ugu ficiladaada aad ku ceebaynaysaa sadaqadaadu way burinaysaa wayadhabu ajrahaa qofkana wax baxshay ajirkiisa way ka tagsiinaysaa ajir ma helayo falaa maala xoolo uma sugnaanin baqiya oo u haray wax xoolaha kuu haray malaan falaa maala baqiya beesa kuu hartayna ma jirto waad bixisa walaa hawaaba xufida abaalmar laguu ilaaliyeyna ma haysatid oo ajar aakhira ka heli maysid ajarla'aan baad soo istaajid oo wax ajira maadan helin faijtamacad waxaad kulansatay marka khasaarata addunya waalaakhira adduunyana waa khasaarto xoolihii waad bixis riyaa iyo manni iyo abaalshaagid iyo susaad u bixis aakhirana abaal ma helin wallaahu lmustacaan allan ka kaalmo weydiisanaynaa buu yidhi sheekh maxamed wa ida aljuudu marka deeqbixintu lam yursaq khalaasan min aladaa laguma arsaaqa deeqbixinta yacni khallaasan in laga saafi noqdo mooye min aladaa dhibidda dadka la dhibahayo juud waxaad ku noqon kartaa qof deeq bixiya waxaa lagu arsaaqaa qof saafi ka noqda khallaasan min aladaa saafi ka noqday inuu dadkii dhiba wax siiyey falalxamdu maksuuban xamdiguna ma aha markaa mid la kasbaday oo allana kuma mahdininoo ma kasbanin riyabaa kaa galay walalmaalu baaqiyan maalna kuuma baaqi noqonin intana xamdi ma kasban iyo ajir iyo hawaab maalna baaqi kuuma noqonin aflagaade iyo riyabaa waxaad kaaga baaba'een wa qaala subxaanahu alla wuxuu yidhi asagoo ka warramaya sadaqada teeda la muujinayo in tubdu sadaqaati fanacim maa hiya nicma shay weeye shaykan ugu barwaaqo badan wixii la bixinaya in la muujiyo sadaqada oo la muujiya nicmo shay weeye wax la baxsha ayada ugu nicmo badan wa in tukfuuha haddaad qarisaan waxaad bixinaysaan wa tu'tuuha alfuqaraa danyarta iyo masaakiintana aad siisaan fa huwa khayrun lakum inaad qarisaan baa idiin khayr badan culammadu marka waxay dhahaan sadaqada in la muujiyo iyo in la qariyo waxay fadli badan tahay in la qariyo muujintuna maray khayr badan tahay oo markii xoogaa xoolihii xaqa ka waajiba wax laga bixinahayo sakadii waajib ka ahayd say dadka kale ayagana u maseeraan oo aqniyadu ay xoolaha isaga dhiibaan maalkooda ka waajibay muujintaa markaas fadli badan kiloo yidhaha hebelba xaqiisii waa iska dhiibay war aniguna maan waajibka iska gudo marna in la khariyaa khayr badanoo toddobada carshuraxmaan heergelaysa way shiiqaa noo keenaya fa akhbara alla wuxuu sheegay suuratu albaqara aayadda in tubdu sadaqaat anna sadaqata alcanaaniyat yaxsulu biha almaqsuudu min wusuuli alkhayri lilfaqiiri sadaqada la muujiyo waxaa laga helaa ujeeddada in la gaaro khayrka ayaa laga helaa qofka faqiirka ah in khayr laga gaaro ayaa la helaa yaxsulu waa la helayaa biha almaqsuudu ujeeddada min wusuuli alkhayri khayr oo la gaaro lilfaqiiri kii danyarta ahaa ilan waa la muujiyey wa haadaa in lam takun mukhtarinahu haddaan la xidhiidhsanin bi'adan dhib haddayan arrintaas aysan la xidhiidhsanin inaad dhibaysid miskiinka ka ihaanatin lilfaqiiri inaad ihaanaysanaysidba kii faqiirka ahaa wa minhu maa yaxsilu waxa ka dhalanahayo oo min wasaa'ili taswiir qalabka laysku sawiro waxyaabaha sawirka qaada iclaankii in la dhigo oo lagu tuugsado waana iclaamka hadda nimankan ee kufriga ee qarbiga ah sida ay adeegsadaan weeye hay-adaha la leeyahay waxbay wax u qabtaan dadka in dadkiioo cabaadahayo oo dawarsanahayo oo tuugsanahayo shaashadaha laga fiirsado ciyaadan billaah oo ummaddiina la dhibo ayagana ay ilaahay qiyrkii ictimaadaan qaramada midood waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaarta ay yidhaahdeen ay gaala dawarsadaan in la bandhigo masaakiinta iyo fuqarada mar baa khayr ku jiraa sida hadda alkataa'ib ay samaynayso maamulka islaamiga uu samaynayo iyagoo sakadii la siinayo iyagoo sadaqa la siinayo iyagoo jiilaalkii lagala dagaalamayo iyagoo wax loo qaybinahayo taa dadka aqniyada inay ka maseeraan oo muujintaa la muujiyo taasi way ku bannaantah ama amaakiinta ridada ka jirto dadkii baa lagu tuugsi tegi qaramada quruntaa dhaqaale looga soo qaadin masaakiintan waxba lama siinayo balaq unbaa loo tuurahaya taas wey midda uu shiiku ka hadlayo waalmubaalaqatu fi tawhiiqi almariiri iyo in lagu xeeldheeraado kalsooni aad u sugan almariir wax sugan baa layidhaah kamaa huwa daa'u alcasri sida hee cudurka hadda maanta casrigan iyo zamankan aan joogno sida uu yahay weeye in mubaalaqo lagu xeeldheeraado wax sugan oo kalsooni lagu muujiya camal in laga dhigo walaa xawla walaa quwata ilaa billaah awood iyo tab iyo xeeladna ma lihin ilaa ilaahay bay u sugnaatay tabaaraka wa tacaala marka ihaanada fuqarada la ihaanaysanayo oo tasaawiirta laga qaadahayo ee dhibna lala xiriirinahayo nacfi iyo faa'iide iyo ajirkeed lagu heli maa akhi lmutasadiq walaalkayga wax sadaqaysanayo inna sadaqata siri sadaqada oo hoos loo bixiyaa tudfi'u qadaba rabbi waxay demisaa ilaah ceradiisii bay demisaa dabaraani baa fii saqiir ku soo saaraya can cabdulaahi bni jacfar wa jaaca can hayrihi saxiixadana sheikhu lalbaani baa ku saxiix yeelaya inna sadaqata siri tudfi'u qadaba rabbi in hoos wax loo baxshaa ama loo sadaqaystaa ilaah ceradiisii bay demisaa wa min asabcati toddobadiina way ka mid tahay hoos in wax loo baxsho alladiina kuwaasoo yudiluhum allaahu fii dillih ilaahay uu haraynayo hooskiisa yowma laa dilla ilaa dilluh waa maalin uusan hoos jirin ilaa ilaahay hooskiisa mooyaane rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaahaa xataa laa taclamu shimaaluhu maa anfaqad yamiinuh bukhaariyo muslim baana weriye waana min xadiisi abi hurayra toddobadaa ilaahay hariyey hooskana uusan jirin maalinta qiyaamo mooye rajulun tasadaqa bisadaqatin raj nin wax baxshay sadaqo fa akhfaaha waa qariye xataa laa taclamu shimaaluhu maa anfaqad yamiinu ilaa aysan ogaanin waxa ay bixisay gacantiisa midigta ah gacantiisa bidixdaa ma oga bimacnaa dadka isma tusinayaa laga wadaa sida uu sadaqada u qarinaya keliya fakun min haaulaa'i aladkhiyaa kan wax bixinayow noqo haaulaa'i aladkhiyaa kuwaa dhoorsoon ee alla ka baqahaya al akhfiyaa ee isqarinaya litunaala dillu raxmaan say u gaaraan allaha raxmaankaa harkiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo say ilaahay carshigiisa u gaaraan oo u harsadaan fakun min haaulaa dadkaas ka mid noqo aladkhiyaa alla ka baqaya al akhfiyaa ee qarinaya deeqda si ay u gaaraan dillu raxmaani yowma alqiyaama akhi saa'im walaalkayga soomanow inna wuquufaka maca alfaqiiri inaad la istaagto kan faqiirkeen waxba haysanin fii mixnatihi imtixaan weeye imtixaan imtixaan bay arrintaa kugu qaban faqiir maa meel la istaagi karaabaad odhan wa cataa'uka lahu inaad wax siisana lidafci baliyatihi musiibadiisa iyo balaayadiisa inaad ka difaacdood ka ilaaliso yacuudu calayka adigay kuu soo noqon dushaada binnafci alcamiim waxtar wax camima ayay kuu keeni nafci aad u weynin badanoo wax camima ayay kugu keeni aday kugu soo noqon iyo walkhayri alcadiim iyo khayr weynin badan fa yusakhiru allaahu malaa'ikatahu ilaahayna waa kuu sakhiraya waa kuu fududaynayaa malaa'igtiisii yadcuuna laka bilkhalafi adigay kuugu ducaynayaan bedel iyo walciwadi in bedel ilaahay ku siiyo iyo waziyaadati iyo dheeraad in ilaahay ku siiyo iyo walmadadi gurmad in ilaahay ku siiyo wixii aad bixisay lagaaga gurmado ziyaado lagaa siiyo bedel iyo ciwad lagu siiyo yaa malaa'igta kuugu ducaynaysaa kamaa jaa'a sida ku yimiday fi saxiixayni xadiiskii bukhaariyo muslim ay warinayeen can abi hurayrata laga wariyey radia allaahu canhu qaala uu yidhi abi hurayra qaala rasuulu lah sal alay waslm rasuulka alla wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto yusbixu fiihi alcibaad yoomka gudihiisa ay waabariisanayaan addoommuhu ilaa haddii maalin ay addoomuhu waaga u baryo wayasiixu waxaa qaylinaya malakaani laba malag baa dhawaaqaya yaquulu axaduhumaa midkood wuxuu leeyahay allaahuma acdi kullu munfiqin khalafa mid kastoo wax bixiyo ilaahu bedelsii wayaquulu laaakharu midka kalena wuxuu leeyahy malagga kale allaahuma acdi kullu mumsikin talafa mid kastoo ku dhega maalka aan waxba bixinna ilaahow baaba sii oo xoolaha ka baabi'i markaa saxiixinka bukhaari muslim baa xadiiska uu ku sugaya taas marka waxay tusinaysaa malaa'igtuna inay kuu ducaynaysaa haddaad wax bixisa beddelna xag eebba aad ka helo malaa'igta ducadooda waa la aqbalaya haddaad ku dhegtana intaad haysataa kaa baaba'ayso bal wayaqiika allaahu masaarica suu'i bal iska baday wayaqiika allaahu ilaahay wuxuu kaa ilaalinayaa masaarica suu'i yacni si xun inaad u dhimato masaaricdu waa in lagu legdawey yacni masaaricu suu si xun inaad u dhimato ayaa ilaahay kaa ilaalinaya walaafaatu almuhlikaat aafooyinka wax halaagana ilaahay waa kaa ilaalinaya wa kaiiran min albaliyaat musuubooyin badanna ilaahay waa kaa ilaalinaya kamaa fii xadiisi anas sida ku soo aroortay xadiiska anas uu warinaya radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuullah sal alla aley wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi sanaa'icu almacruufi qofka sameeya macruufka taqiyun masaaricu suu'i waxaa alla ka ilaaliyaa si xun inuu u halaagsamo u dhintaa ilaahay taqiyun waa ka dhowraa masaaricu suu'i yacnii inuu halaagsamo ou si xun u dhinto iyo wal aafaatu iyo aafooyin iyo walmuhlikaad waxyaaba wax halaaga wa ahlulmacruufi dadka wanaagga ehelka u ah fidunyaa adduunyada gudaheeda ee wanaagga un ka shaqeeya hum ahlulmacruufi fi alaakhira aakhira marka la tagana dadka wanaagga ka shaqeeye macruufka ka shaqeeya aakhirana ayaga weeye saxiixu muslim ayuu xadiiskana ku sugaya waana min xadiisi anas ibnu maalik ina almaala buu yidhi shiiqu aladii yatasadaqu minhu saaxibuh xoolaha saaxiibkiisii uu sadaqaysto oo fa yamsaxu bihi damcata miskiinin uu ku tirtirahayo miskiin ilin ka socoto ama ou yasuddu juucahu baahidiisa uu ku owdahayo baahidii hayse weeye juucata faqiirin qof faqiira juuci iyo baahidii ku dhegganeed ayuu kaga sharahayaa uu kaga owdahayaa waa ku daboolahayaa ow yaqdii ama waa ka gudayaa daynin deyn buu ka gudayaa mahmuumin qof murugaysan deen lagu lahaa deentiisii buu ka gudahayaa yubaaraku lahu fiihi waa loo barakeeyaa maalkiis walaa tanqusuhu asadaqa sadaqadaas uu bixiyana ilaahay kama dhimo kama nusqaamiyo kamaa fii xadiisi abi hurayra sida ku soo aroortay xadiiskii abu hurayra uu wariyey radia allaahu canhu qaala abi hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allah aleyh wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi alaaatun uqsimu calayhinna saddex waan ku dhaaranayaa dushooda wa uxadiukum waana idiin warramayaa xadiisan warramid ee faxfaduuhu xifdiya saddexdaa ilaaliya buu yidhi nebigu maa naqasad ma nusqaamiso sadaqatan min maalin sadaqo xoole laga bixiyey ma nusqaamiso wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaahay cafwi addoonka uma siyaadiyo ilaa cisan ilaa sharaf iyo qiimi ayuu ka helahayaa wamaa tawaadaca isma dhuldhigo cabdun addoon lilaahi liajlilah ilaa rafacahu ilaa ilaahay sara buu ugu qaadahayaa xadiiskaa saxiixi muslim buu ku suganya amaa riwaayaddii hore aynu niri saxiixi muslim xadiiska akhrajahu alxaakim fi lmustadraj wasaxiixu alalbaaniyu fii saxiixi jaamici sagiir waa xadiiskii anas aynu soo marnay sanaa'icu lmacruufi taqiyu masaaricu suu'i walaafaatu walmulikaat wa ahlu lmacruufi fi dunya hum ahlu lmacruufi fi alaakhira xadiiska xaakim ayaa mustadrajka ku werinahaya sheikhulalbaanina wuu saxiix yeelayaa fii saxiixi jaamici saqiirkuu ku saxiix yeelaya amaa xadiiska saxiix muslim uu wariyey waa xadiiskan dambe alaaatun uqsimu calayhinna wa uxadiukum xadiisan faxfaduuhu ilaaliya sadaqo xoole laga baxsha ma nusqaamaan addoonna ilaahay uma siyaadiyo dhaafid ilaa cize iyo sharaf buu ka qaadaa isma dhuldhiga addoon ilaahay dartiina isuma dhuldhigo ilaa ilaahay kor buu sara ugu qaadaaho waa rafciyaa ikhwaaniya saa'imuun walaalahaygan soomanow inna asadaqata waalixsaana laa yakhtasaani bialaghniyaa'i sadaqada iyo ixsaanka iyo samafalka kuma gaar aha dadka akhniyada oo keliya ah wadawilmaali iyo dadka maalka u saaxiibka ah al athriyaa'i ee haddana hodanka ah keliya gooni kuma ah bal inna asadaqata min alfuqaraa'i bal iska badaya sadaqadu dadka fuqarada naftirkooda yajcalu allaahu lahaa cadiima athawaabi ilaahay wuxuu uga yeelayaa abaalmarteeda ugu weyn inuu ilaahay siiyo iyo wa kariimi alajri iyo ajir wanaagsan yowma almathaabi laabashada maalinteeda oo ilaahay loo noqonaya ama yowma alma'aabi noqoshada maalinteeda meesha laysu celinaya ma'aab meesha marjicaya ee loo noqonayo faqad rawa nisaa'iyi can abi hurayrata wuxuu wariyey imaamu nisaa'i abu hurayra ka wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuululah sal allahu alay wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi dirhamun sabaqa mi'atu alfi dirhamin hal dirham oo la sadaqaystay baa wuxuu ka dhaqay uu ka dheereeyey kana hormaray boqol kun oo dirham oo la baxshay halkaasaa ka fadli badnaaday halkii dirham bes faqaala rajulun baa yidhi wa kayfa daalika yaa rasuula allah rasuulkii ilaahu seebay u dhacaysaa hal dirham inuu ka dheereeyo yacni boqol kun oo dirham faqaala rajulun wa kayfa daalika yaa rasuula say ku dhacaysaa arrintaa faqaala rajulun lahu faqaala nebiga wuxuu yidhi rajulun lahu maalun kaiir ninbaa xoolo badan heesta buu yidhi akhada min caradihi ay maalkiisii xaggiisa wuxuu ka bixinahayaa mi'atu alfin xoolo badanna waa haystaa wa rajulun laysa lahu ilaa dirhaman ilaa dirhamaan dheh wa rajulun laysa lahu ilaa dirhamaan ninna wuxuu haystaa laba dirham waxaan ahayn maba haysto fatasadaqa bidirhamin minhaa labadii dirham mid ka miduu sadaqeeyey faka'annahu waaba isagoo bixiyey faka'annahu waaba isagoo tasadaqa sadaqaystay binisfi maalihi maalkiisa kala bar laba dirhamo weysta miduu baxsha kala baruu baxsha waa sax wa fiihi waxaa ku sugan anna man tasadaqa bidirhamin wa baqiya lahu bacdahu kaiirun haddana ay baaqi u noqoto dirhamka ka gadaal wax badan laysa ma ahaanin kaman tasadaqa bidirhamin qof sadaqa baxshay oo dirham la baxay ma aha lamid ma ah oo baqiya lahu bacdahu dirhamun aakhar haddana uu baaqi noqday hal dirham oo keliya aw dirhamaani ama laba dirham ay u hartay amaa maal badan qofku u hartay kii wuxuu la mid yahay faka'annahu tasadaqa binisfi maalih laba u haystay faqiir weeye labadii waadan mid baxsh halna asaa ku noolaaday marka waa ka ajir badan yahan kan maalqabeenkii hantida intaa la egbixiyey fatxulbaariga ayaana lagu tegi karaa ibnu rajab oo warkaa ku soo raraxaya wa fii xadiisi cuqbat ibnu caamir xadiiska cuqbat ibnu caamir uu warinaya radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cuqba qaala rasuulu llahi sal alay waslam rasuulka alla wuxuu yidhi kullu mri'in fii dilli sadaqatihi ruux kasta wuxuu harsanayaa sadaqadiisa hooskeeda xataa yaqdiya bayna annaasi ilaa aakhira marka la tago dadka la kala xukumo oo janno iyo naar loo kala xukumo fa kaana abuu marthad wuxuu ahaa ninka la yidhaha marthad laa yukhdi'uhu ma gafaynin yowmun maalin kama tegi jirin ilaa tasadaqa fiihi bishay'in wax uun buu sadaqaysanahayey walow bikackaca kackaca caadigaee burka laga dubaba ha noqdee ow basalahu ama basalba ha noqotee wax uunbuu maalintaas sadaqaysan jiray ninka la yidhaha marthad xadiiska asagaana axmed baa soo saaray iyo xaakim iyo kayrkood bisanadin saxiix bay ku werinayaan sheikhuul albaanina saxiixuljaamicu sakiirka ayuu ku saxiix yeelayaa safxada taasna marka waxay tusinaysaa qiyaamo haddii la tago fii dilli sadaqatii qofka inuu hergelayo marka waxaad baxsato yaa har kuu noqonaya maalinta ilaahay hortiisii la tago xalaqadaynan labaatan iyo saddexaadna mahaanan joojinaynaa oo min akhlaaqi alkariimati maca alfuqaraa'i noo joogaysaa allahana suga habaadna allahana siiyo soonka iyo qiyaamka iyo cibaadada iyo taacada kuwa laga aqbalana allaha nagu daro gaalada nagu soo duushana allaha jebiyo mujaahidiintana allaha guulaysiiyo walaalaha allah dartii loo dila shahaadada allah ka aqbalo walaalaha allah dartii loo dhaawacana allah caafimaadiyo gaale gacantood muslimiinta gashay ee xabsiyada gaalada lagu jirdilahayana allah nooga soo fakiyo innagana ilaahay gaala nooma gacangeliyo ridda iyo gaalnimana allah naga ilaalisho khaatimadana tawxiid iyo shahaada allah nagu gebagabeeyo wallaahu yaquulu alxaq wa huwa yahdi sabiil waa xalaqadayna kale ee afariyo tobanaad iyo kitaabkaynii bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaan ilaahay warsanaynaa ilaahay kuwa wanaag ku gaarsiin uu nagu dara tabaaraka wa tacaala wsala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرة فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطراء